dhegeystayaal mar kale kusoo dhowaada qeyb kale oo ka mid ah barnaamijyadii aanu kaga hadlaynay isbeddelka cimilada gaar ahaan la qabsiga isbeddelka cimilada iyo muhiimadda uu leeyahay barnaamijkan waxaanu diiradda ku saari doonaa sida bulshooyinku ula qabsan karaan saameynta isbeddelka cimilada sida abaaraha roobabka yaraada iyo kuleylka sii kordhaya iyo doorka weyn ee ay dhirbeeristu ka qaadan karto ilaalinta deegaan deegaanka hagaajinta nolosha dadka iyo yareynta saameynta isbeddelka cimilada waxaanu si gaar ah u eegi doonaa tallaabooyinka fudud oo la qaadi karo wacyigelin ahaan iyo sidoo kale tusaalooyinka muujinaya in la qabsigu uu yahay mas-uuliyad wadajir ah oo u baahan inay ka qayb galaan bulshada dowladda iyada oo si iskaashi ahaan loo muujinayo barnaamijka maanta waxaa marti inooga ah oo nagala qeybgelaya faadumo cali aadan guddoomiye ku-xigeenka ururada bulshada rayidka junsa mahad cabdulle oo ka socda hay-adda l w f axmed cabdi maxamed oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha isbeddelka cimilada anigoo cabdifataax maxamed muudeyne waa idila socodsiinayaa mar kale iyo barnaamijka gaarka dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan ayaanu halkan idinka leenahay martida barnaamijka ayaanu soo dhoweynaynaa sidoo kale waxaa xusid mudan in dhegeystayaasha iyaguna barnaamijku ay qayb ka yihiin oo qurada ay soo weydiin karaan wax allaalo wixii su-aal iyaga ku taagan oo gaar ahaan ku saabsan arrimaha isbeddelka cimilada waa mahadsantihiin markale galabtaa idiin wacnaato waxaan gudagelaynaa qeybaha su-aalaha ee barnaamijka ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa mahad cabdulle oo ka socda hay-adda l w f mahdow kusoo dhowow barnaamijka su-aasha aan ku weydiinayo waxay tahay waa maxay la qabsiga isbeddelka cimilada bismillaah la qabsiga isbeddelka cimilada waxaan ku xusi karnaa inay tahay qaabka ama nooca ay dowladaha iyo nidaamyada kala duwan uga jawaabaan ama uga hortagaan saameynta isbeddelka cimilada ay ku leedahay bulshada hadday noqoto in biyoxireen la sameeyo oo waqtiyada roobabka laga faa'iideysto roobka oo biyihii la kaydsado si waqtiyadii abaarada laga soo matabaxo iyo hadday noqoto in laga faa'iideysto cadceeda tamarta soolarka hadday noqoto sidii in la falgalo sidii loo yareyn lahay xaarufinta dhirta arrimahaas noocaas oo dhanba waxay kutusaysaa ama ay tahay qaababka ay uga jawaabi lahaayeen nidaamyada iyo dowladaha kala duwan ee caalamka qaabka ay uga hortegi lahaayeen saameynta isbeddelka cimilada ay ku leedahay bulshooyinka waa hagaag iminkana axmed cabdi maxamed oo khubarada barnaamijka ka mid ah axmedow maxaa sababa baahida la qabsiga isbeddelka cimilada isbeddelka cimiladu waxay inta badan horta marka hore ay keentaa roobab aan joogto ahayn iyo abaaro duufaano fatahaado kulayl iyo waxyaabo kale oo maaragtay saameyn kuleh nolosha qofka bini aadanka ah dadka iyo deegaanada maaragtay inta badan saameeya hase ahaatee waxaa loo baahan yahay in maaragtay mar walba sida uu mahad horey u sheegay in lala yimaado la qabsi si ay dadkii noloshoodu u badbaado dunyadii noloshoodu u badbaado tusaale ahaan haddii aan dadkeenan ama dadkeena dhegeysanaya tusaale usoo qaadano magaalada beledweyn waxay ka mid ahayd meelaha inta badan fatahaadaha iyo isbeddelka cimiladu ay saameysay waxay bilaabeen dhisidda jidad kor loogu qaadayo wadooyinka si looga hortago fatahaada biyaha sidoo kale in aan mar walba aan maaragtay qorshayaasheena nololeed hadday tahay mid horumarin magaalo iyo hadday tahay mid horumarin baadiye ama reeguuraaba inaan ku darno sidii iyada qudheeda aan mar walba la qabsi ula sameyn lahayn ulana socon lahayn xaaladaha iyo isbedelada dhinaca cimilada waa mahadsanta
waa hagaag faadumo cali aadan oo khubarada barnaamijka ayaan aadayaa xaggeeda faadumay waa maxay farqiga u dhexeeya la qabsiga iyo yareynta saameyntan arrimaha aan ka hadlayno
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu farqiga u dhexeeya yareenta iyo iyo la qabsiga laba- waa labo yareynta waxaa waaye in dhibaatooyinka jira la yareeyo oo hoos loo dhigo sidii ab- abaarihii ama biyola-aanti in wixii micnaha dhirtii loo sameeyo oo waxyaalihii soo jiidanaya roobka iyo si loo yareeyo cimilada isbedelkeeda Ee, la qabsigana waa waxa waxa jiro markaas in aad aqbashid oo la qabsatid Ee, tusaale dhisida dhisida biyo-xireenno in la sameeyo waa la qabsasho halka isticmaalka tamarta iyo cadceedu uu yahay yareynta saameynta Eh, waa tahay weli qaybii ugu horeeye ee su-aalaha barnaamijka ayaanu ku jirnaa Eh, haddii aan u leexdaa eh, mahadow ee qodobkaas ay ka hadashay faaduma maxaa ku dari lahayd waad mahadsan tahay ee, faadumana way mahadsan tahay sida wanaagsan ay nagu faahfaahisay waxaan isleenahay mar ee, haddii laga hadlayo yareynta siday hore nagu sheegtay walaasheen waa in laga shaqeeya sidii hoos loogu dhigi lahay saameynta isbedelka cimilada ay kulo- ku leedahay nolosheena ee nolosha xoolaheena iyo deegaankaba Ee, taas waxaa lagu ee, lagu gungaari karaa in bulshadii lagu wacyigeliyo ee, qaababka ugu wanaagsan ee lagu hortegi karo saameynta isbedelka cimilada ay ku leedahay nolosheena hadday noqoto miyiga hadday noqoto magaalada hadday miyiga noqoto xoolo dhaqatadii waa in loo sheegaa ama la ogeysiiyaa qaabka ugu wanaagsan oo looga hortegi karo micnaheeda waxaa waaye mararka qaar meesha hadday abaarihii ku bataan oo roobab ku yaraadaan qofkii waa inuu qaabka uu u dhaqan jiray xoolaha uu wax ka bedelo haddii l- waxaan ognahay lo-doo kale adkeysigeeda waa yaryahay marka waxay ku qasbaysaa qofkii inuu no- qaabka uu dhaqanaya xoolaha uu bedelo hadday lo u badna inuu lo-da yareeyo kuwa adkeysiga ku dhaaman sida geela ama ariga uu xoogga saaro hadday noqoto beerihii sidoo kale waxaa kaloo eh, macquul ah in eh, mararka qaar calafka xoolaha cawska iyo waxyaalahaas in loo kaydin karo oo waqtiga abaaraha lagu samata bixi karo marka barnaamijyada noocaas waxaan isleenahay haddii eh, eh, eh, xoola dhaqatada iyo beeraleydaba loo- loo- lagu wacyigeliyo faa'iido weyn baa laga gaari karaa eh, waxayna yareyn kartaa saameynta isbedelka cimilada ay ku leedahay nolosheena iyo nolosha eh, deegaanka iyo xoolahaba axmedow eh, sidee ayay beeralaydu ugu jawaabi karaan isbedelka cimilada een beeraleydeena horta waxay ka mid yihiin dadka ugu horeeya oo ay saameysay isbedelka cimilada ee sidaan ognahay mar walba waxay la kulmaan fatahaado joogto ah taas oo khasaaro u keenta dalagii iyo abuurkii markii ay beerteen marka een hadda waxay u baahan yihiin inay la qabsadaan ee isbedelka cimilada oo maaragtay een ay la yimaadaan isticmaalaan horta dalag ama abuur ee u adkeysan karaa abaaraha biyo yarida iyo kulaylka intaba waxay la imaan karaan dhaqamo cusub oo beeraha wax looga qabanayo oo isku dhafi karaan ee dalagyada een beeraleyda gobolka gedo oo waxay bilaabeen muddooyinkii ugu dambeeyey qodobo kaydinta dhinaca biyaha roobka si ay uga faa'iidaystaan waqtiyara waqtiyada roob yaraantu ay jirto een maadaama la og yahay inuu isbedelka cimilada roobku saameyn ku yeeshay jiilaalku badan yahay qalaylku dhulku u badan yahay in dadku mar walba ay maaragtay ay ka faa'iidaystaan xilliga roobku u da'o oo biyo qabatina samaystaan kadibna ay dalagyadii iyo beerihii iyo abuurkii kaleba ay dib maaragtay wax ugu beeraan taasaa maaragtay aada arrin muhiima u ah beeraleyduna maaragtay waa loo baahan yahay inay wax badan ka ogaadaan dhinaca isbedelka cimilada
Eh, dhinaca mahad ayaan aadayaa Eh, mahadow maxaa loogu baahan yahay magaalooyinka soomaaliyeed si ay ula qabsadaan isbedelka cimilada Eh, aad baa umahadsan tahay Eh, magaalooyinka eh, soomaaliyeed eh, ashyaa dhowr baa loogu baahan yahay si eh, loola falagaro ama loola qabsado isbedelka cimilada saameynteeda waxaa ugu muhiimsan eh, in loo dhiso wadooyinka biyo mareen dhibka ugu weyn haddana haysto dee eh, xaafadooyinka eh, eh, eh, haysta waxaa ka mid ah inay wadooyinkii mararka qaar inaan eh, loo sameynin biyo mareen meel fiican oo biyo maraan taa waxay sababaysaa markay roobabka ba'an dhacaan in biyihii xaafadihii ay soo galaan oo dadkii ay kharibaan marka sidaa darteeda arrinta ugu muhiimsan ee hadda aan ka hadli karno markaan eh, su-aashan dul taagannahay waxaa weeye in bil- biyomareen fiican la sameeyo oo lagu talagalo oo waqtiyada roobabka eh, eh, eh, ay dadku biyuhu ayna xaafadaha soo gelin oo lagu wajihiyo sida badda iyo meelaha kale ee ugu muhiimsan oo lagu leexin karo ama mararka qaar ba in laga faa'iidaysan karo intii biyo xireen la sameeyo biyihii khasaari lahay oo xaafadaha soo geli lahay in lagu toosiyo eh, biyo xireen weyn oo laga faa'iidaysan karo wakhtiyada abaaraha iyo wixii la midka faadumaay eh, sidee dadka reer guraaga ahay ay ula qabsan karaan arrimaha isbeddelka cimilada
Een, dadka reer guraaga ah cimilada isbedelka cilimada waxay ula qabsan karaan een, xiriirka helitaanka biyo iyo daaq isku dhow sida in la sameeyo xoolo dhaqato beeraley oo kale la helo micnaha xoolo dhaqatada in lagu tababaro inay noqdaan xoolo dhaqatada inay noqdaan xoolo dhaqato beeraley ah oo si ay waqti badan isku xiriir u sameeyaan micnaha ay u heli karaan noloshooda ugu maareen karaan maadaama cimilada ay isbedeshay sidaa daraa sidaas darteed marka tusaale hay-adaha qaar waxay siiyaan reer guuraaga xogta saadaasha micnaha in signigal loo muujinayo in ay- sanadan ay tahay sano abaar ay jirto ama sano roobo badan ay jiraan waxaa jiro hal beeg lagu ogaado oo looga sii digo een, dadka reer guuraaga ah marka oo- iyadoo loo sheegaya mararka qaarkood meelaha biyomareenka ah inay ka guuraan Een, mararka qaarkoodana in loo sheegaya in roob yari ay jirto halkaas marka reer guuraaga waxay ka helayaan hadda sida eh, idaaca waxaa la mariyaa inta badan taleefanada waxaa waaye eh, mar marba xil- cimilada see tahay aa loo mariyaa waan lagala hadlaa marka taas waxay u fududeynaysaa reer miyiga inay la socdaan reer guuraagii meeshii oo dhibaatada ay ka jirtay xilligan sanadkan sanad roob badan jiro waaye marka waxay ka fogaanayaan buurihii meelihii biyomareenada iyo waxaas way ka fogaanayaan haddii roob yari jirto inay keedsay samaystaan Ma- maadaama meeshaan waxa ugu muhiimsan waxay tahay horta in la helo reemiyi ku salaysan xoolo dhaqato beeraley ah dhegeystayaal weli barnaamijkeena gaarka ayaan ku guda jirnaa qeybaha su-aalaha ayaan hore ugu sii soconaynaa ee su-aashan waxaan weydiinayaa ee mahad mahadow ee muxuu yahay doorka haweenka ee ku jira la qabsiga isbeddelka cimilada
Eh, waa mahadsan tahay saa og tahayba eh, haweenku eh, waxay eh, tiir ka yihiin eh, saad og tahayba eh, eh, eh, bulshadeenna waa tiirka ugu muhiimsan aan ku taagannahay marka maadaama ay saas tahay deerku eh, dumarkuna ay ay ka ciyaarayaan kay eh, kaydinta cuntada daryeelka qoyska mararka qaar inay ayagu abuurataan beeraha yaryarka mararka qaar inay kow ka yihiin kaydinta biyaha marka waa in lagu dardargeliyaa go-aanada ee, ee, ee, ee, wanaagsan ee la- loo hortegi kara saameynta isbeddelka cimilada marka waxaan is leenahay ee, dumarkii waa muhiim in loo wacyigeliyo maadaama ayaga aasaaska ay yihiin aasaaska xaafadaha iyo reerihii ay yihiin ayagu waa in lagu wacyigeliyo la ogeysiiyo la fahansiiyo saameynta isbeddelka cimilada ay ku leedahay qeybaha kala duwan ee bulshada si si wadajir saameynta isbeddelka cimilada ay ku leedahay nolosheena waa hagaag dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka gaarka ah oo aanu kaga hadlayno arrimaha isbeddelka cimilada barnaamijka waxaa nagala qeyb qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka ururada bulshada rayidka jubbaland ee junsa faadumo cali aadan mahad cabdulle oo ka socda hay-adda l w f iyo axmed cabdi maxamed oo ah khabiir arrimaha isbeddelka cimilada ka faalooda radio kismaayona waad nagala socotaan weli barnaamijka gaarka ayaan ku guda jirnaa faaduma ee, muxuu yahay doorka haweenka ku jira la qabsiga isbeddelka cimilada inkastoo mahad uu faahfaahinna siiyey ee xaggaaguna maadaama aad haweenka aada ugu dhowdahay bal ee, ku darso
Een, haweenku waxay door muhiim ah ka ciyaaraan kaydinta cunooyinka iyo daryeelka qoysaska beeraha yaryar sidaa la adligeed marka een, haweenka mar walbeeto waa in ay helaan horta iyaga laftirkooda tababaro magaalada hadda aan ku noolnahay qof walba gurigiisa beer yaru ka samaysan karaa Een, marka in tababar lagu sii xoojiyo sidii loo keydin iyo weliba sidii loo qalajin lahaa cuntooyinka waxaa jiro cunooyin oo miro gaari karo sanadka kaloo kale in qalajin oo kale loo sameeyo in diyaarin gasacadeyn loo sameeyo oo kale Eh, tusaale haweenka deegaanka afmidooba ayaa samaystay kooxo kaydka cunooyinka ah oo qoysaska xiliyada abaaraha si xilliga barwaaqada ah inay beera abuurtaan dadka xilliga abaaraha si ay u isticmaalaan haweenkii marka waxaa loo sameeyey k- eh, lagu tababaray kayd say u sameyn lahayn beero yaryar oo ku saabsan kaydinta raashinka marka waxaan dhihi karaa haweenka oo la tababaro oo tababaro dheeraada helo oo habka wax loo keediyo adduunka oo casriga ah la baro waxay la mid tahay ama warshado yaryar helaan sida kalluunka oo kale kalluunka hadda waxaan ognahay waktiguu soo bax maalina hal doolaruu joogaa ama laba doolar ama hal iyo baruu joogaa maalina hadda maalmahan waa lala-yahay magaaladu ka go-an yahay marka in la heli karaba horta wiig dhexdiisa xillina laga dhergaa xillina aan la helin maxaa marka hab loo keydiyo oo fudud oo warshado yaryar ah in la helo dhinaca badda caanahoo kale laftirkooda in loo sameeyo caanihii dhay maanta markay ku yimaadaan in la heli karo caanaha warshado yaryar oo lagu qalajiyo oo ay kaga faa'iideystaan haweenka waxaa ognahay digaag oo kale hadda haweenka way sameeyaan ururo waaweyn aa ka jira magaaladan oo soo saaro ukun tayeysan soo saaro iyaga laftirkooda in lagu sii dhiirigeliyo waa hagaag way mahadsan tahay faadumo cali aadan axmedow sidee ayaa is leedahay waxbarashadu gacan way ugu geysan kartaa la qabsiga isbedelka cimilada
waxbarashadu waxaan isleeyahay aniga waa tuulka ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in maaragtay isbedelka cimilada markii la dhaho sababtoo ah waxa ugu muhiimsan waxaa weeye horta dadkii inay dee ogaadaan oo lagu wacyigeliyo bulshada haddii cimiladu isbedesho saameynta ka dhalan karta iyo dhibaatada ka imaan karta haddii lala qabsanayana waxaa loo baahan yahay iyada qudheedana inay xirfado iyo xirfadihii la qabsiga ay wax ku bedeli lahaayeen in bulshada iyadana la baro tusaale ahaan haddii aan soo qaadano iskuul ku yaala magaalada baydhabo wuxuu bilaabay inuu casharada ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo keydinta biyaha taasi oo keenaysa in maaragtay ardayda iyo ay maaragtay iyaga oo yar oo da-yarba inay baran karaan isbedelka cimilada iyo dhibaatooyinkiisa iyo fahamkiisa waxaa kaloo loo baahanyaan isleeyahay tababaro in maaragtay bulshada qeybaheeda kala duwan ah sida odayaasha haweenka dhalinyarada siyaasiyiinta iyaguna dee ah maaragtay meesha ugu sareysa oo go-aanka gaarista iyo maaragtay ama dadka hogaaminaya dalka in loo qabto oo ku saabsan isbedelka cimilada iyo hadba maaragtay nolosheena ama nolosha soomaaliya waxa ku saabsan iyo sida wax looga qaban karo in maaragtay loo qabto marka waa muhiim waa tuulka ugu muhiimsan ee laga dhaqaaqayo in maaragtay dhinaca waxbarashada markii la yiraahdo isbedelka cimilada sidaas darteed haddii dee aan la helin wadiiqooyin cusub oo looga hortegayo isbedelka cimilada way adkaan doontaa in wax laga qabto dhibaatooyinka ka imaan kara dhinaca isbedelka cimilada waa hagaag dhegeystayaal weli barnaamijka gaarka ayaanu ku guda jirnaa mahadow waxaan rabay inaan ku weydiiyo waa maxay doorka dowladda ee ku aadan arrimaha la qabsiga isbedelka cimilada
waad mahadsan tahay dowladaha caalamka khaasatan geeska africa ee gaar ahaan soomaaliyaba kaalin weyn bay ku leeyihiin ayaguba asaas u ah sidii looga hortegi lahaa isbedelka cimilada marka dowladuhu waxaa muhiim ah inay dejiyaan siyaasado iyo qorshayaal looga hortegi karo saameynta isbedelka cimilada ay ku leedahay nolosheenna siyaasadahaas iyo xeerarkaa la dejinaya waxay noqoni karaan xeerar sidii dadku inay sidii lagu yareyn lahay xaalufinta dhirta mararka qaar in la dhihi karo qofkii isagoo maxaa la dhihi jiray dhuxusha iyo aada u duba qeyb khiyaasta lagu talagalay khiyaas ka badan sameyna haddii lagu arko qofkii in la ganaaxi karo waxyaala lagu soo sugi karo marka xeerar noocaas oo dadka ka hortegi karo ama ama ama ama sabab u noqon karo sidii lagu yareyn lahay xaalufinta dhirta waa muhiim inay dowladuhu la imaadaan oona lagu lagu lagu lagu dhaqangeliyo si loo badbaadiyo deegaanku haddaan saa la sameynin xaalufinta laisku sii daayo waxaa dhici karta mararka qaar in nabadguud aan laga soo kaban karin uu dhaca marka waxaan leenahay dowladdu siyaasado badanna way dejisay qorshayaal badanna way jiraan marka waxaa muhiim ah siyaasadahaas iyo qorshayaalkaas in lasii xoojiyo oo sidii lagu taabagelin lahay iyo sidii maxaa la dhihi jiray looga horgelin lahay dhammaan deegaanada ay ka kooban tahay jubbaland iyo iyo iyo waddankeenaba soomaaliya inay si wada jir ah laga hortago bulshada ay ay ku taageesho sidii nidaamyadaas ay ku gacaneliay ku dhaqangeli lahayd weli su-aalaha gaarka ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa waa barnaamij aanu kaga hadlayno isbedelka cimilada axmedow mahad wuxuu ka hadlay doorka dowladda ee arrimaha la qabsiga isbedelka cimilada adiguna maxaad kusii dari lahayd arrimahaas dowladdu waa waxaan isleeyahay qeybta ugu weyn bay leedahay siyaasadaha looga hortegayo isbedelka cimilada dowladda ayaa looga baahan yahay sidaas darteed dhulkeenna waxaan ognahay inaan leenahay webiyaal iyo maaragtay badan oo mara oo xilliga roobabku jiraanna maaragtay fatahaado iyo sameeya marka xilliga kalena laga yaabo inay abaaruhu sameeyaanoo biyahooda hoos u dhacaan sidaa darteed dowladda waxaa looga baahan yahay in la sameeyo biyoqabatino waaweyn oo looga faa-iideysto xiliyada qalaylka iyo abaaruhu ay jiraan oo dadka xoololaqatada ah iyo dadka kale ay abaaruhu saameeyaanba si maaragtay ay u intifaacsadaan oo beeraleyda ay wax ugu beeran karaan oo biyo ay heli karaan xoolodaqatada biyo ay heli karaan si maaragtay noloshooda mar walba loo yareeyo saameynta isbeddelka cimiladu ay ku yeelanayso maadaama mar walba wixii ay ku tiirsanaayeen ay saameynayaan oo ay maaragtay culaysyo ay maaragtay ku qabaan dhinaca isbeddelka cimilada
waa tahay weli barnaamijka gaarka ayaan ku guda jirnaa arrimaha isbeddelka cimilada ayaanu ka hadlaynaa doorarka kala duwan ee ay ka qaadan karaan bulshada dowladda iyo cid walbo ay si gaara arrintaasi u qusayso iminka dhinaca iyo faaduma ayaan aadayaa faadumay markaad fiiriso muxuu yahay doorka hay-adaha samafalka ee ku aadan arrimahan la qabsiga isbeddelka cimilada
hay-adaha waxaa doorka ku aadan wuxuu yahay kow horta inay tababaro dadka ee tababaro ku siiyaan warbixino saadaasha ee cimilada laftirkeeda ay ka shaqeeyaan oo u gudbiyaan iyo taageero farsamo beeraleyda sidii beeraha hab waxaa jirto loo dadka yaqaanaana muhiima qofka hadduusan garanayn oo xoolaa leeyahay marka in farsamadii la baro beeraleyda iyo xoolo dhaqatada isku dhafan sidii haddaa aan ka hadlayna tusaale hay-adda faw ee cuntada adduunka u qaabilsan waxay siisaa beeraleyda soomaaliyeed abuur u adkaysta kuleylka iyo abaaraha marka sidaas la leeyahay macnaha waxaa waaye dhulka dhirta laftirkeeda cimilada waxay ku xiran tahay dhulka in la ogyahay nooca lagu beeraayo maxay tahay horta maxaa ka bixi kara soomaaliya soomaaliya way badan tahe meelaha kuleelka ee dhirta ku bixi karta maxay tahay maxayse tahay dhirta meelaha qabowga ku bixi karto annaga hadda laftirkeena marka iyaga doorkaas waxaa umalaysaa inuu weli banaan yahay laftirkeeda hay-adaha sababtee waxaan aragnaa hadda abuuradii soomaaliya ay lahayd oo resilinsiga ahaayo la qabsiga ulahaayo oo aada u bixi jiray in aysan haddaba jirinba oo beeristeeda ay yar tahay oo ay inta badan dibadda nooga imaadaan wax walbeeto sarbukadoo kaleeto nooca anaga lahaan jirnay oo naqaano oo macaan oo caraf badan oo tan hadda taalo waxaa laga keenaa dubay iyo kenya waxaa halkaas ka muuqata marka in ay sii yaraanayso annaga tacabkeeni oo beeraleydi hay-adaha marka waxaa looga baahan yahay in ay abuurkii wadanka uu lahaa laftirkiisa ay ka sameeyaan abuur kale aysan biyada dibadda uga keenin waxaa mararka qaarkood dhacday in abuuro la keeno ay halaabaan abuuradii balse annaga abuurkeen waxaa la sameyn jiray digirta hadday soo go'do ayadaa laga reebi jiray sisinta hadday soo go'do iyadaa laga reebi jiray wixii hadda meesha way ka baxeen beeraleyda hadda dhibaatada ugu badan oo haysata waxaa waaye iskhilaaf wixii loo keenayay iyo dhulkii ma ahanbo friendlily ma ahanbo wax oo isqaabili kara ma aha marka hay-adaha doorarkooda waxaa waaye in ay wadanka wax yaalay iyo beeraleyda ay isku toosiyaan ayna ka shaqeeyaan tababarana ku siiyaan
waa tahay mahadow arrintan ay ka hadashay faaduma maxaa ku dari lahayd
waad mahadsan tahay walaashan faamana waanu uga mahad celinayaa sida wanaagsan ay nooga faahfaahisay hay-aduhu shaki kuma jiro kaalin weyn bay ku leeyihiin soddonkii sanee lasoo dhaafay ee waddanka marxalada adag ugu jirna garab bay u ahaayeen bulshada soomaaliyeed caqabado badan baa iska jiraan sida garab bay u ahayen wax badanna way qabteen aan la dafiri karin marka hay-aduhu waxyaalahay sameeyen waxaa ka mid ah in mararka qaar haddaad tagto ama goobo ama yoontooy iyo boolguduud jiinkan beeraleyda ee webiga ku hareereysan waxaa dhacday in laga sameeyey irrigation oo ah solar irrigation waraab ku shaqeynayo cadceeda sidii mathalan hay-adda l w f aan anagu la shaqeyno waxaan hadda laga hirgeliyey mashruuc ah beeraha lagu waraabinayo oo waxaa la dhihi jiray ee, ku salaysan ee, tama- wixii waa loo sameeyey shidaal uma baahno dhib kale uma baahno cadceedaas bay ku shaqaynaysaa ayna ka faa'iidaysanayaan marka eh, hay-ado dhiri karaan waxaa muhiim ah beeralayda in tababar sax la siiyo siday wax u beereen waqtigay beeran lahaayeen mararka qaar in loo eh, eh, eh, abuurkii noociisa wanaagsan nooca adkaysiga leh ee wax soo saarka ku fiican in mararka qaar la sameeyo research ama la sameeyo cilmi baarid la fiiriyo caradan iyo ciid eh, dhir to marka wixii in lisku eh, eh, eh, lisku eh, eh, liswaayo ayaa muhiim ah marka eh, dad- waxaa kaloo inay ku dadaalaan saadaasha eh, cimil- cimilada in beeraleydii iyo xoolale- xoola dhaqatadiiba loo sheegi karo wakhtiyada abaarada ay jiraan wakhtiyada roobabka badan ay kusoo aadan yihiin taas waxay ka caawinaysaa beeraleydii oo kale in haddii eh, matoore iyo wax ay u saarnaayeen beerihii inay wakhtiyada eh, roobabka aadka ay soo baxayaan oo webiga laga yaabo inuu soo fatahado inay matooradii ka qaataan Eh, taasna waxay yaraynaysaa saameynta ay ay ay isbeddelka cimilada ay ku leedahay beeraleyda markuu hay-aduhu hadday ku dadaalaan saadaasha cimilada oo qofkii uu ogyahay cimiladii iyo wixii dhacayo waxay ka caawin kartaa beeraleyda inay ogaadaan waqtigii wax dala- dalaga dalagyadu isku waqti lama abuuro Eh, waqtiyo gaar bay leeyihiin marka waxay ka caawinaysaa inay ogaadaan dalag hebel waqti hebel baa la abuuri karaa Eh, bee xoola dhaqatadiina waa sidaas oo kale hadday ogaadaan inay abaara sii jiraan wuxuu sameyn karaa xoolihii me- ee, kayd buu u samaysan karaa ama coos buu usu kaydin karaa ama wuxuu sameyn karaa uu iska yareyn karaa tiradooda in yar buu la soo hari karaa sifayna oga dhammaanin hal mar marka barnaamijyo noocyo badan bay hay-adahu ay oga oga faa'iideyn karaan bulshada barnaamijyo badanna way socdaan marka waxaanan ku boorinaynaa hay-aduhu iyagana inay eh, taageerada sii xoojiyaan oo bulshada wax badan lala qabto waa mahadsanta
weli waxaan ku guda jirnaa su-aalaha gaarka ee barnaamijka isbeddelka cimilada ee axmed cabdi maxamed ayaan xaggiis ee u leexanaynaa axmedow sidee ayaa lagaga faa'iidaysan karaa dhaqanka iyo aqoonta dadweynaha ee marka la joogo arrimaha deegaanka
een waa mahadsan tahay een waxaa looga faa'iidaysan karaa een dadkeena ee soomaaliyeed waxaa ku jira dad badan oo een arrimahan ee aqoon u leh in een maaragtay een warbaahintu ay la hadasho dadka ay wacyigeliyaan ee fariimo maaragtay ku saabsan ee isbeddelka cimilada iyo sida loola qabsan karo laga duubi karo ee waraysiyo laga soo qaadi karo barnaamijyo laga samayn karo waa waddo ee dadka deegaanku waxay hayaan aqoon dhaqameed ee ku saabsan dhinaca isbeddelka cimilada sida saadaasha ee, een, ee, mataqaanaye xidigaha ee, falanqaynta dabeecadaha xoolaha een, iyagana maaragtay in badan maaragtay in laga wareysan karo een, hababkii hore oo maaragtay ay ula dhaqmi jireen arrimaha cimilada iyo isbeddelkana wax laga weydiin karo een, dadka jubbada hoose oo kale waxa ay inta badan saadaaliyaan roobka iyagoo eegaya dhaqdhaqaaqa ee cayayaanka ama shimbiraha sidaas daraaddeed marka waxaa la dhihi karaa waa meesha ugu muhiimsan oo meelaha ugu muhiimsan ay ka mid tahay oo dadka ay maaragtay een, macluumaad ay maaragtay loo- looga heli karo si ay ula socdaan mar walba xogaha iyo isbeddelka cimilada mahadsantahay.
weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka gaarka oo aanu kaga hadlayno arrimaha isbeddelka cimilada khubarada si wanaagsan ayay su-aaluhu ugu jawaabayaan dhegeystayaasha iyagoo xaggoodana waa ugu mahad celinaa sida wanaagsan ee barnaamijka ay u dhegeysanayaan annagoo qiibaha ugu dambeeya siin doona taleefonkasi iyagana ay aragtiyahooda ugu biiriyaan barnaamijka oo khubarada ay su-aalo soo weydiiyaan arrimaha isbeddelka cimilada ayaanu ka hadlaynaa soo dhowow galab wanaagsan mala socotay barnaamijka wanaagsanay aan haa waa soomaali boy aalaada kaasoo beegsado xaafada guurooda kuna hadla afka magaca dhalinyarada ee degmada kismaayo waa ku soo dhaweyneynaa haddii aad la socotay khubrada su-aasha aad doonto waa weydiin kartaa oo ku saabsan arrimaha isbeddelka cimilada
aad iyo aad dadka ayadoo isbedelka cimilada oo beyga soomaaliyeed saameeyey awgeeda haddana iyadoo taa la ogyahay ayaa waxaa adiga la sameynayaa doortii oo markaasi oo ubaxa iyadoo soo kadeysay doortii baa laga sii jabayaa marka bulshada bulshada sideen baan ugu dhaadhicinaa inay la jabin dhirta ay la fahansiiyo dhirta waxay tahay iyo waxay qabatada
aadaa u mahadsan tahay khubrada waa ku dhegeysanayaan soomaali boy oo naga soo wacay xaafadda gulwade waxau khubarada soo weydiiyey sidee bulshada loogu wacyigelin karaa in wanaajinta dhirtu ay qeyb ka qaataan oo aan la dhibaateynin sidoo kalena aan la jarin soo dhawow mahdow
waa mahadsan tahay runtii waa su-aal aada u wanaagsan oo fiican noocyo kala duwan karaa waxaa ka mid ah sida hadda aan idaacado arrimahan hadda aan samaynayno muhiimad ay leedahay ogaanshaha isbedelka cimilada shayga markuu aqoonin isku mid maaha marka haddii bulshadii wixii la ogeysiiyo la wacyigeliyo waxay keenaysaa inay ku dhiib inay dhirta in xawlfinta dhirta la yareeyo inay tamarta iyo wixii sidii looga faa'iidaysan lahay si wajir ah loo sameeyo marka noocyo kala duwan ayaa bulshadu lagu karaa qaab waa nooca hadda aan idaacadda isticmaalayna ka mid ah waxaa ka mid ah meelaha laiskugu imaanayo in dadku lagu wacyigeliyo xaafado muhiim oo kaleo laguin karaa ardada in arda lagu dhiirigeliyo inay beeraan dhirta beeraan lagu dhiirigeliyo xaafado barnaamijyada laga shaqeeyo wacyigelinta qle amaasanta waa mahadsan tahay waa filayaa in soomaali boy looga jawaabay su-aashii uu khubrada soo weydiiyey weli dhinac dhegeystayaasha iyaguna waa soo dhaweyneynaa si aragtidooda ay ugu biiriyaan barnaamijka laba toddobaatan sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad soo wici kartaan waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar meel walbo aad joogtaan dhegeystayaal galab wanaagsan ayaanu halkan idinka leenahay barnaamijka gaarka ayaan ku guda jirnaa oo aanu kaga hadlayno arrimaha isbedelka cimilada barnaamijka waxaa marti inoogu ah oo su-aalaha inoogu jawaabaya guddoomiye ku-xigeenka ururada bulshada rayidka jubbaland juunsa faadumo cali aadan mahad cabdulla oo ka socda hay-adda l w f axmed cabdi maxamed oo ka mid ah khabiir ku takhasusay arrimaha isbedelka cimilada dhegeystayaasha iyaguna fursad ayaanu siinaynaa inay barnaamijka nagala qayb qaataan si su-aale ay usoo weydiiyaan khubraduna waxay diyaar u yihiin inay ugu jawaabaan su-aal walbo ay soo weydiiyaan oo ku saabsan arrimaha isbedelka cimilada radio kismaayo ayaa nagala socotaan barnaamijka gaarkana waa ku guda jirnaa mahdow su-aashaan ku weydiinayo waxay tahay sidee tamarta la cusbooneysiin karo uga qayb qaadan kartaa la qabsiga isbedelka cimilada
waa mahadsan tahay tamarta la cusbooneysiin karo waxaa waaye tamarta sida qoraxda dabeesha tamarta laga dhaliya biyaha kuwaas ayaa waxaa loo yaqaanaa tamarta la cusbooneysiin karo ee joogta waqti walba macnaheedasta laga wadaa marka tamaraha noocaas ah sida qoraxda iyo dabeysha waxay yaraynaysaa ku tiirsanaansha dhuxusha iyo shidaalka saameyn yahay inuu qeyb ka qaato inuu keeno isbedelka cimilada maadaama uu qaac weyn hawada ku daynayo uu wasaqeynayo hawadii oo ko ka dhalanayo abaaro u keenayo marka maadaama tamartan la cusboonaysiin karo sida qoraxda iyo dabeeshaba maxaa la dhihi jiray yaraynayaan ku tiirsanaasha dhuxusha iyo shidaalka waxaan ognahay shidaalku waana qaali hawadana wuu wasaqeynaya dhib bayahay xagga caafimaad ahaan hataa qiiqa karaa cudurada ku dhaca dadka neef mareenka iyo waxyaala noocaas oo kale marka waxaa muhiim ah in laga faa'iidaysto cadceed in laga faa'iidaysto dabeesha waxaan ognahay dabeelo keliya koronto sida wadamada horumaraba ay sameeyaan cadceed deegaankeena iyo meel walbaa laga heli kara marka waa muhiim in barnaamijya soo laga faa'iidaysanayo sida naba in wara ku tiirsan soolarka sifaalka maadaama shidaalku uuna dhib yahay uuna qa oo beeraleyda iska tabaryar yihiin ay ku adag tahayba inay helaan mar u helaan shidaalka ay ku shagan lahayn motor waxaa muhiim ah in loo sameeyo cadceeda oo loo sameeyo soo ku shaqaynayo cadceed kaasoo soo tuuri karo biyo oo ku filan beerihii oo ku filan xoolihii oo deegaankana nafci ka heli karo oona laga faa'iidaysan karo marka barnaamijyadaas waxaa muhiim ah in la taabageliyo in laga dhaqangeliyo oona laga faa'iidaysto siday tahay waxaan waddankeena qoraxdu wadamo badan ma helaan qoraxdu hadda qofku kula yaabayo wuxuu u malaynayaa qof wuxuu u arkaa inay wax muhiim ahayn laakiin waxaa waay waxyaalaha ugu muhiimsan ee ilaahay noogu deeqe marka waa inaan ka faa'iidaysano raasimaalkan in qoraxda laga faa'iidaysto dabeesha laga faa'iidaysto tamar baa laga dhalin karaa oona lago oona laga reesani karaa dhibkan uu shidaalku nagu hayo hadday noqoto ee wasaqowga hawada hadday noqoto asagoo lacag badan lagu soo gadayo oo malaayiin dollar waddamo kale ah ama waddamada carbeed aan gelinayno marka barnaamijyada waa laga hortegi karaa waana laga faa'iidaysan karaa waxaana rajaynayaa dowladda iyo bulshadu inay gacma isku qabs gacmaha isqabsadaan oona barnaamijka la taabageliyo waan filayaa in dhegeystayaashu qodobkaas ay wax weyn iyaguna ka baran karaan weli su-aalaheenna ayaanu ku guda jirnaa axmedow sidee mashruucyada biyaha uga caawin karaan la qabsiga isbeddelka cimilada mashaariicda dhinaca biyaha waxay u caawin karaan la qabsiga isbeddelka cimilada kow horta marka hore kaydinta in la kaydiyo biyihii haddana kadibna si wanaagsan loo maareeyo oo si hufan loo maareeyo waxay ka hortegi karaan markaa yareynta abaaraha waxayna siin karaan beeraleyda iyo xoolodhaqatada biyo joogta ah waxaana kor u qaadmi karaa waxsoo saarka beeraha iyo sidoo kale xoolaha haddii ay helaan maaragtay goobo biyaha lagu kaydiyo oo dadku ay maaragtay biyo toosah ay ka heli karaan marka waxaa loo baahan yahay in la diyaariyo mashaariicda laga qabanayo waddanka in lagu daro maaragtay meelo lagu kaydiyo biyaha si dadku ay u isticmaali karaan xiliyada maaragtay abaaraha iyo xiliyada kale oo maaragtay muhiimka ah waa hagaag waxaanu weli ku guda jirnaa su-aalaheena barnaamijka gaarka faadumo xaggeeda ayaan aadayaa faadumay sidee ayaa is leedahay wax soo saarka cunnada way ula qabsan karaan isbeddelka cimilada waxay ula qabsan karaan iyadoo la isticmaalayo abuur tayo leh iyo horumarinta dabiiciga ah iyo beero isku dhafan oo isku daraya xoolo iyo beero iyo kalluumeysiga tusaale beeralayda shabeellada hoose waxay bilaabeen beer kalluun leh oo biyaha roobka lagu kaydiyo marka saas la leeyahay micnaha beer kalluun leh beertii xeebtay ku taalaa waxaa ay beeranayaan beeraha saddex biloodka ah oo anaga hadda sida xeebteenan hadda kismaayo kaleeto meelahan hadda oo dhulkan la wada xirmeeyey kismaayo waxay ku tiirsanaayeen beero oo saddex biloodka roobka uu da-ayo beeraha laga filan jiray waxaa kasoo go-da hadda dad yaraa beerta laakiin dadka xoogooda dhulkii waa la wareegsaday marka dadku waxaa kasoo gii jiray dalagyaa laga heli jiray xillina kalluunkii wakti badda waxaa jirta ay xiran tahay hadda maalmahan kale dabeelihii kaskaasigaa socdo dabeelahaas markay jiraan kalluun lama helo marka qofka marna inuu beertiisii uu u baxsado marna kalluumeysatadii uu noqdo laisku xiro sida daan dhahay oo kale xoololey beeraley oo kale tan oo kale tusaale iyadan la helo xoolo beeraaley kalluumeysato ah marka waxay isu waxay noqon karaan markaas cunada waxaa la helayaa tayale ay soo saari karaan kalluunkii ay haystaan wixii oo dhan a marka waxay isku noqon doonaan wax isku noqon karaan wax oo dheeli tiran
mahdow qodobkan faadumo faahfaahin bay naga siisay iyada oo beeraha saddex biloodlaha ka sheekeynaysay adoo xaggaaga maxaa ku dari lahayd faadumo aada bay umahadsan tahay waxaan ku dar laha waxaan islee beeralaydu haddii la siiyo abuur adkaysi leh biyo badan aan u baahnayn abuuro dhowr nooc mid waxaa jira biyo badan iyo mid adkaysi leh oo biyo yar ku bixi kara marka waxaa muhiim ah beeralayda in looga faa'iideeyo lagu wacyigeliyo lagu tababaro siday u isticmaal lahaayeen abuurkan adkaysiga leh ee u adkaysan karo isbeddelka cimilada khaasatan abaaraha iyo waqtiga ay roobka yaryihiin marka waxaa kaloo muhiim ah beeralayda in la tababaro tababar xirfad la siiyo qaabkay oola qabsan lahaayeen isbeddelka cimilada ilaan maanta si wax loo beeranayo isku mid ma aha way way kala aad bay u kala duwan tahay marka waxaa muhiim ah beeralayda in tababar fiican la siiyo oo hadday noqoto inay ogaadaan mararka qaar waxaa dhacdaa cayayaan baa dadka aad u dhibay oo aad u rafaadiyey sida cayayaanka loo yaqaano malabiso oo wax laga beeran la yahay marka in siday uga hortegi lahayeen malabisadaas sunta looahay oo dabiici xaggee laga heli karaa sidee loo buufiyaa barnaamijyada noocaas haddii beeralayda lagu taakeeyo waxaan isleeyahay wax soo saar kobci karaa korbu u kici karaa bulshaduna aad bay uga faa'iidaysan kartaa ayagana way ka faa'iidaysan karaa baan isleeyahay
axmed cabdi xaggiisa ayaan aadayaa axmedow maxaa muhiim u ah in caruurta iyo dhalinyarada la baro arrimahan aan ka hadlayno ee isbedelka cimilada
waa mahadsan tahay waxay muhiim u tahay horta marka koobaad in cilmaha ama caruurta in la baro isbedelka cimilada iyo weliba saameynta ka imaaneysa waa jiilka mustaqbalka waxay u baahan yihiin inay fahamkooda iyo ka qeybgalkooda ay goor hore marka hore ay sii ogaadaan si hadhowto ay xal waara ay ugu heli karaan bulshadooda iyo maaragtay xilliga ay nool yihiin inay sii helaan wacyigelin hore in jaamacadaha qaar lagu bixiyo maaragtay koorsooyin ku saabsan dhinaca isbedelka cimilada iyo weliba la qabsiga sidoo kale waxay u noqonaysaa ubadka in maaragtay ay mas-uuliyad ay maaragtay yeeshaan oo xilli hore loo sii diyaariyo in waxyaabaha ku taxalluqa noloshooda inay maaragtay ay wax ka sii bartaan oo ay u diyaar garoobaan waxaa kale oo iyadana muhiim ah in ay dee ka mid yihiin mar walba waxyaabaha dhibaatooyinka ah ee taagan ee maanta keliya aan ku sugaynin laakiin mustaqbalka qofka mar walba la soconayo oo la dhammaysanaya inay ka mid tahay soomaaliya si gaar ah waxaa weliba muhiim ay ugu tahay ku tiirsanaanta innaga aan ku tiirsannahay beeraha iyo weliba xoolaha oo haddana aan u nugulnahay dhinaca abaaraha iyo maaragtay taasaa maaragtay muhiim ay ugu tahay in caruurta lagu wacyigeliyo in ay bartaan isbedelka cimilada iyo weliba waxyaabaha ka dhalan kara amaasanta
adna aad waa u mahadsan tahay weli barnaamijka gaarka ayaan ku guda jirnaa qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkana waa kusii shaqaynaa faadumay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sidee deegaanka dabiiciga ah looga ilaalin karaa isbedelka cimilada
kow horta waxaa looga ilaalin karaa ilaalinta dhirta deegaanka badda kaymaha iyo kala duwanaanta noolaha ayaa muhiim u ah xasiloonida deegaanka tusaale dadka deegaanka ceelwaaq ayaa bilaabay olole dib u beerid ah dhir ah si looga hortago nabaad guurka ka dhici karo meesha tusaale annaga hadda waxaa arkaynaa bacaadkii inuu soo fakanayo in la sameeyo dhirta sida danadii oo kale shuurigoo kale oo ku habboon bixitaanka xeebaha dhirta dabiiciga oo ka bixi kara in lagu abuuro sida tiintiinka oo kale si ay bacaadkaas u joogsado marka dib u abuuris hadda jididka wadooyinka kismaayo kale hadda waxaa aragnaa geedo baxeen oo fiican oo badan oo hadii la filaayo in sanadka soo socdo sidaas oo kale tusaale ahaan in la sameeyo dhir abuurista in la badiyo si cimiladii ay u noqoto mid qabow oo caafimaad leh hayibahdow inta ay ka hadashay faadumo maxaad noogu dari lahayd faadumo walaashay aaday u mahadsan tahay si wanaagsan bay u faafahisay waxay noo sheegtay waxaa ugu muhiimsan inay taho in la ilaaliyo dhirta shaki kuma jiro dhirta haddii la ilaaliyo inuu deegaanku uu noqonayo mid nabad qabo aan nabad guur iyo wax iska fog marka waxaa kaloo muhiim ah in la yeereeyo isticmaalka shidaalku shidaalku isbedelka cimilada dhib weyn buu isbedel deegaanka dhib weyn buu ku hayaa wuxuuna qeyb qeybta koowaad ka yahay waxyaalaha sababa isbedelka cimilada sidaa darteeda shidaalka isticmaalkiisa waa in la yareeyo sidee loogu yareyn karaa waa in laga faa'iideysto sidii tamarta dabiiciga sidii soolarada in laga faa'iideysto in tamarta dabeesha laga dhaliyo in biyo xireen la sameeyo oo koronto laga dhaliyo barnaamijyadaas haddii la sameeyo waxaan isleeyahay shidaalka waa laga gu ama ugu yaraan isticmaalkiisa hoos buu dhici karaa waa la yareyn karaa haddii la yareeyo maxaa dhacaya wasakho hadduu yaraado maxaa dhacaya deegaanka waa la ilaaliyey marka waxaa muhiim ah in xaalufinta dhirta aan yareyno bedelkeeda inay dib u dhireyn fiican ballaaran la sameeyo oo bulshada lagu geliy inay dhirtu ilaaliyaan inay dhirti beeraan marka barnaamijyadaas aan sheegayn haddii lagu dadaalo deegaankeena wuxuu noqonaya mid nabad qabo nabaad guur iyo arrimahaasna ka ilaashan waa mahadsanta waa mahadsantihiin dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan iyo si walbo aad noo dhegeysanaysaan qeybaha su-aalaha ayaan ku noqonayaa axmedow maxaa sababaya in qaar ka mid ah bulshada aysan la qabsan karin cimilada
waxaa sababaya waxyaabo badan baa sababaya waxaa ugu horeeya sidaan ognahay marka hore bulshadeena in badan oo ka mida waxaan nahay dad sabool ah oo saboolnimo maaragtay ku jiro waxaa ka mid ah helitaanka la-aanta macluumaadka iyada oo deegaano badan ay maaragtay deegaano kala duwan laga yaabo inay dagaalo iyo xaalado amni ay ka jiraan iyo duruufo kale oo dadka noloshooda ku taxalluqa qofku markuu degan yahay oo maaragtay nabad iyo xasiloon uu haysto ama laga yaabo inuu haysto ammaan kale oo dhinaca nolosha ah ayaa laga yaabaa inuu dee wax badan ka fikeri karo sidoo kale waxaa ka mid a waxyaabaha marwalba keenaya ina maaragtay dadka qaar ay la qabsan waayaan adeegyada dowladda oo liita ama dhulka oo maaragtay dalka oo dhan aan wada gaarin tusaale ahaan qaxootiga iyo dadka ku nool xeryaha i d b-ga muqdisho wax waxaa maaragtay ay u nugul yihiin abaaraha iyo fatahadaha marka waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha inta badan iyadana keenaya inay lala qabsan waayo aqoon aqoon yarida oo bulshadeenna waxaa laga yaabaa de inta inta badan oo wax qori kartaa ama wax aqrin kartaa inay maaragtay yar tahay marka siyaabo badan oo ayaa jira oo dadku mar walba aysan isbeddelka cimilada hal mar aysan u wada raaci karin ama hal mar aynan ula wada qabsan karin ama fahamba aysan u wada qaadan karin aadaa u mahadsan tahay sida wanaagsan ee qodobkaasi aad faahfaahinta inoogu siisay qeybaa su-aalaha ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaasha iyaguna fursadooda waa siinaynaa haddii aan u lexda xaggaas iyo faaduma faadumay sidee ayay teknolojiyadda casriga ah u caawin kartaa la qabsiga cimilada
waxay bixisaa micnaha tusaa marka cimilada technolojiyada waxay bixisaa xog saadaal ah digniino hore la socodka roobabka iyo abaaraha iyo habab beer falasho cusub taasoo oo ka jawaabaysa mararka qaarkood waxaan aragnaa taleefonka hormudo kale waxaa jiro fatahaadiyo waa inay ka digtoonaadaan dadka meelaha ay biyaha halista uga imaan karto haddana mararka qaarkood waxaa loosii loo mariyaa waxaa jiro abaaro roob yari ayaa sanadkan jirto waa in laga ogaadaan la socdaan waxay technolojiyada ka caawinaysaa marka inay dadkii waqti hore ay saadaashii hawada ay helaan iyo inay la samaystaan waxaa jiro hab technolojiyad ah oo bacrimin camal beeraha loo sameeyo hab beerashada cusub marka lagu leeyahay micnaha qofka inuu toddoba beriba uu cunto kusoo saaran karo oo gurigiisa soo joogo wiig cawska calafka oo kale xoolihii calafka inay kusoo bixi karaan marka waxyaalahaas oo dhan waxaa waaya waxyaalo laga helo technolojiyadda barnaamijka climate watch ee ka midka ah deegaanada jubbaland wuxuu siiyaa beeralayda digniino ku saabsan roobka tusaale ahaan sida barnaamijkan oo kale oo ka socda oo waqti hore climate watchka le waxay ka helayaan digniino ku saabsan roobka sanadkan intuu la egyahay waxaan ognahay wasaaradda tamarta iyo biyaha iyo saadaasha hawida inay ka hadlaan oo mar walbeeta ay sheegaan biyaha inay yaryihiin sanadkan intaas roobka intaas oo culeyskiisii waxaasato ilaahay cilmiga fadliga ilaahan lagu gaaraa in la ogaado marka waxaa waay technolojiyadda wax badan oo fiicana laga xitaa waxay ka helayaan habkay wax u beeran lahaayeen oo casriga ahaa qofka wax nin walba wuxuu haystaa maanta ama baadiyaha joogo ama beled ha joogo taleefonkaanu haystaa wuxuu helaa marka u fududaanayso sidii wax loo sameynayo madow maxaad noogu dari lahayd qodobkii ugu dambeeyey oo ay ka hadashay faaduma waa mahadsan tahay faadumo barnaamij fiican bay ka hadashay haddii mar laga faa'iidaysanayo teknolojiyada noocyo badan baa sidee noo sheegtaba waxaa muhiim ah oo waxaa ka mid ah hadda inaan wacyigelin u sameynayno bulshadeena kala duwan annagoo isticmaalayna idaacadda taas macne taas naftirkeeda waa teknolojiyada waa wax casri oo hadda soo kordhay waxaa kaloo waagii hore dadkii way ku rafaadsanaayeen beer gacmaha waxaa lagu falan jiray badiil iyo waxyaalo yaryar qalab yaryar oo dhib ku ah dadka inay ku rafaad qabaan hadda ilaahay mahadiis waxaa la gaaray cagaf cagaf baa la helay noocyo kala duwan oo cagaf baa la helay kuwaas waxay naga caawinayaan shaqadii intaasoo waqti maalin qaadan jirtay intaasoo bil qaadan jirtay waxaa laga yaabaa dhulkii camal lagu fal in muddo ko lagu falo markii la isticmaalayo caaf caaf waa teknolojiyada waxyaalaha ay soo kordhisay waxaa kaloo muhiim ah cayayaanka la dagaalayo hadda waqtiyadan badan waxaa soo baxay chemical kimika fiican oo muhiim ah u ah oo markii hal mar haddii lagu buufiyo looga haysan karo cayayaankii marka teknolojiyada qaabay kala duwan bay u caawinaysaa beeraleyda iyo xoolo dhaqataba marka waxaa muhiim ah dadkaas in lagu tababaro qaabkay u isticmaal lahayeen agabka iyo waxyaalihii kale muhiimka ayna haddii lagu caawin karo in lagu caawiyo unbaa ugu muhiimsan oo mahadsanta
aadaa umahadsan tahay gebagabada barnaamijka ayaan ku dhownahay axmedow waa maxay qorshaha ee qaranka ee la qabsiga cimilada
waa mahadsan tahay qorshaha wuxuu yahay la qabsiga isbedelka cimilada ee loo yaqaano national adaption plan dowladda soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka horey u diyaariyeen waxaana laga leeyahay ujeedooyin waaweyn oo ah kow adkeysiga oo adkeysiga iyo u adkeysiga bulshada iyo beeraha muhiim bay u tahay sidii maaragtay loo heli lahaa in bulshada iyo beerahaba maaragtay loo diyaariyo sidii loola qabsan lahaa isbedelka cimilada maareynta kheyraadka dhinaca biyaha maaragtay aqoonta iyo waxbarashada iyadana qeyb lagaga dhigayo in maaragtay lagu soo daro si wax looga fahmo isbedelka cimilada iyo weliba sida uu u shaqeeyo iyo in la sameeyo dee cilmi baarisyo iyo maaragtay saadaalo oo muhiim ah oo laga ogaanayo mar walba dunida isku si uma saameeyo dal walba si gaara u taabtaa innaga dalkeena sida maaragtay gaarka ah ee mar walba inoo saameeyo iyo sida aan wax uga qaban karno in maaragtay baa baa ka mid a oo ku jira marka waxyaaba muhiim ah baa ku jira soomaaliyana way way diyaarisay oo waa loo diyaariyey qorshihii maaragtay wax looga qaban lahaa la qabsiga isbedelka cimilada
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan joognaa maxay tahay muhiimadda wada shaqeynta caalamiga ah ee la qabsiga cimilada soo dhawow mahdow
waa mahadsan tahay saan ognahay isbedelka cimilada waa arrin caalami ah oo adduunka oo dhanba ka dhacday marka waxaana ugu daran saameysha saameynta isbedelka cimilada ay leedahay africa baa ugu daran khaasatan geeska africa wadamada ugu sii daranna waxaa lagu qiyaasaa sida ethoobiya soomaaliya kenya iyo jabuuti geeska africa khaasatan marka maadaama aan u nugulnahay waxaa muhiim ah inaan qayb ka noqono bulshada caalamka si aan uga faa'iidaysano maxaa la dhihi jiray taageerada caalamiga ah sidaa darteeda waxaa muhiim ah in la helo maalgelin ku filan oo barnaamijyadan isbedelka cimilada lagu xoojiyo iyo teknolojiyada caalami ah oo iyadana nagu caawin karto ka hortagga isbedelka cimilada marka waxaan ognahay soomaaliya waxay qeyb ka tahay heshiisyada caalamiga ah sida waxaa loo yaqaano paris agreement oo ah xeer adduunka o dhan ba ay ka ka heshiiyeen wadamo ilaa boqol iyo siddeetan waddan gaaraya soomaaliyana ay xubin ka tahay oo ka hadlaya inta badan sidii loola qabsan lahaa isbedelka cimilada marka waxaa muhiim ah in dowladdu ay ay ay ay dowladdu inay ku dadaasho siday paris agreement iyo heshiisadan caalamiga sidii lagu dhaqangelin lahay iyadoo kaashanayso beesha caalamka iyo wadamada kale daneeyo soomaaliya iyo iyo geeska africaba marka waxaan isleeyahay wixii loo baahan yahay waa un inay dowladdu iyo bulshadu ay wada shaqeeyaan dowladda kulligeed hadday shaqeyso oo bulshadii ayna la shaqeynin wixii sidii la rabay uma soconayo marka waxaa muhiim ah inaan wada shaqeyno dowladdii iyo dadkii inay iskaashadaan si wax looga qabto ugu yaraan loo yareeyo saameynta isbedelka cimilada ee ku leedahay nolosheena iyo nolosha xoolaheena iyo deegaankaba
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkan gaarka ah ee aanu kaga hadlaynay arrimaha isbedelka cimilada barnaamijka waxaa marti noogu ahaa faadumo cali aadan gudoomiye ku-xigeenka ururka bulshada rayidka jubbaland ee juunsa mahad cabdulle oo ka socda hay-adda l w f axmed cabdi maxamed oo ah khabiir arrimaha isbedelka cimilada ka faallooda intuu hawada ku jiray barnaamijka anigoo cabditaax maxamed muudey ayaa idinla socodsiinayay barnaamijkan kiis xiga intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu